dagaalka soomaaliya sannado badan uga socda wejiyo aad u kala duwan ayaa sal wuxuu u noqday inay ku curyaamaan boqolaal dhallinyaro ah oo qaarkood loo adeegsaday inay qayb ka noqdaan dagaalladaasi halka kuwo kalena iyagoo guryahooda jooga ay madaafiicu ugu tageen iyadoo sidoo kalena ay waxyeello miinooyinka dhulka lagu aasay ah ay soo gaareen dhallintaasi qaarkood iyagoo ilmo ah haddaba dhallintaasi ku addimo iyo arag beelay madaafiicdaasi naafeeyey qayb ahaan jirkooda waxaynala wadaagayaan oo ad kaga bogan doontaan taxanahan qaybtiisa koowaad daruufaha ay la nool yihiin danaha seeteeye noloshooda iyo sida ay weli ugu nugul yihiin madaafiicda iyo qaraxyada ka dhacaya meelo ay joogaan inay waxyeello u geystaan iyo mustaqbalkooda nololeed cabdulaahi xasan xuseen waa guddoomiyaha dalladda ururka naafada ee hadaf wuxuu ila wadaagay sababaha keenay inuu naafo noqdo anigi rag ayaa igu dhacay dheerba ayana iga gaaray ilaa iyo markaas ilaa iyo haddi wixii ka dambeysana lugaha qaybta dambe ayaa naafo ka noqday alxamdulilah waa qadar iyo qornad waana wax micnaha ilaahay oo igu qoray oo iigu talagalay haddana wixii i gaaray inaan ku samro ayaama ayaa mar walba ku qabsanaay ilaahayna kula samro ummadana intii isaaciday oo icaawidana maasha allah ilaahay ayaan ugu mahad celinayaa inuu abaalkooda ajirkooda ugu bedelo ummaddana waxaan ka cabsanaya in dadka dhibaataysan ee walaalahooda ama qoysaskooda kamida ama asxaabtooda kamida ay runtii u dhimriyaan ee daryeel iyo naxariis iyo il naxariisna ku eegaan waayahay adigu waxaa tahay hadda guddoomiyaha dalladda dadka naafada ee hadaf loogu magac daray bal marka waxaad iiga warantaa cabdulaahi oo ogaantaa tiro intee la-eg oo dhalinyaro adigoo kaleeta ayaa ku naafoobay dagaaladii ahliga ahaa iyo wixii ka dambeeyey la taas cid tiri karta ma lahan cid tiri cid tiri karta ma lahan intaad diiwaangeliseenna dagaalada ka socdeen kuwa dadka ay kuwa dadka iyaga ay galeen kuwa ajaanib ay la darireen kuwa sokeeya oo dhex jooga dagaalo oo qabeeliya dagaalo oo diiniya dagaalo oo siyaasadeed dagaalo dhaqaalo nooc walba oo ilaa iyo labaatan iyo dhowr sano socdo runtii ciddii tiraada waa la tirinaya ma umalaynayo in isnaa lasoo koobi karo runtii cali aadan cusmaan oola labada indhood iyo labada gacmoodba ayaa waxa uu ku beelay araggiisa iyo sidoo kale qayb ahaan lixaadkiisa sanadkii kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo kowdii markii miino ay kula kacday magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan inkastoo xanuunkiisa dhaawacaasi uu gaaray xilli sabi uu ahaa haddana weli waxaanan maankiisa ka go'in sidii uu u dhaawacmay iyo isbitaalkii la dhigay intaba sagaashan iyo kowdiisan kuu sheegay wax nimo maaragta afartiina meelahaas ayaa landhayaasaa waxaan ahan dad ragii la dhashay iyo isago abti dhalaba waa wadaheen oo yaryar alxamdulilah iyaga waxba kuma gaarin oo ilaaha ka badbaadin muddo saddex bilood siman inay haaduna waa qiyaasa isbitaalka beledweyneha jiifay wax naafanimo maanta aad is leedahay way kaaga baaqdeen ma jira oo haddaad adimada hadda kaa maqan aad lahaan lahayd aad qaban lahayd oo isleedahay waxaasaad qaban lahayd ood hamiyeyso maya maya maya mana mana isku dhigo sababto waxaan gaarin iskuma dhigo hal midna waan aad iyo aada maaragtay iga kaalmaysay inaan fikirkaas ka fikirin sababto qofka kaa sarreyso oo kaa maaragtay hanti badan oo kaa dhaqaalo badan oo kaa maarata lixdooda laxal qabto markaad janatid ama aad fiirisid adduun kale ku birbirqa taas ma sameeyo waxaan sameeyaa dadka maaragtay nolol ahaan waxaan ku noolaa iga sii liito in hoos u fiiro siraado bal alxamdulilah aduba ilaahay halkaas maaragtay taaga miceenayo bashiir maxamed cusmaan waxa uu sharaxayaa waxa ay ka dhigan tahay in uu qof naafo ka noqdo labada indhood oo ka mid a xubnaha ugu muhiimsan ee jiritaanka qofka bini'aadamka ah lixda dhexaad qofka bini'aadamka naafo haddii ay far ay ka go-an tahay fartaas ayaa u daran wuxuu isleeyahay fartaas ma ahane amay meeshaas ka roonaan lahayd aragga waxaa la sheegaa waxyaalaha naafanimada ugu daran in ay kamid tahay sababtoo ah dadka naafada ah oo hadda tiimamka aan ku wada jirno oo naafada aan isla nahay baaskiilu wataa waa isla soconnaa aniga qof socda ayaan ahay oo ushayda wato wuxuu u jeedaa isagu wixii kusoo socday ama dal waxaan iska joognaa xaalkiisa ilaahay ogyahay iskariya istaag dhahay aniga inaan maqlo oo maqalkaas aan istaagaa maqlo ama dhiilo ay ugu jirto meesha inaysan waddadu aysan fiixnayn waa gooni laakiin qorigii lagu soo taagay ninkan waxaa laga yaabaa inuu baaskiilkiisa la kala wareego ama meel kale uu maro laakiin aniga ioma suurtagal ah in jug la isiiyo iyo inaan codsii maqlo ma ahane marka wax aada u fara badan ayaa maaragta qof walba intii ka maqan ayaa u daranaan dhihi karaa laakiin alxamdulilah inkastoo culaysyo fara badan oo bulshada naga haysto aan la koobi karin ay jiraan marka uu qof da'yar ku naafoobo dagaal islamarkaasina uu gebi ahaanba noloshiisii uu hiigsanayay uu ka soo cagalaabto isagoo ku tiirsanaada ehel iyo walaal gargaar uu ka helo waxa ay noloshiisa ku yeelataa saameynta ugu badan ee xagga nafsiga ah sida ay qabto faadumo cumar maxamed oo hay-adda dhakhaatiirta aanan xuduudaha lahayn ee m s f kala shaqaysa dadka waxyeelada xagga maskaxda ay u geystaan marka goobo colaadeed ay ku dhaawacmaan iyadoo hooshaasi lafteeda ku guda jirtaa joogtare jordan ayay sida tan iigu sharaxday waa kan qofkii nus noqday dan markuu dhilmay uu qofkii wax ka dhimeen cid unbuu ku xidhan yaho uu dhibandan ku yahay maskaxiyan ayay u dhaawacaysaa qofkii oo cuqda nafsiya qaadsiinaysaa daad all the time qof baan askaraynaya inuu wax ii qabto inuu musqusha igeeyo inuu wax ii keeno soo an soo u yeed u yeed maaragtay marka qofkii nafsiyan buu cawarmaya ha waa gartay bal marka waxaad dhinaca kale iiga warantaa marka dagaalada dhalinyarada waxa hadda ugu badanoo waxa ay saameynta ku yeeshaan waa qof dhalinyaro ah qof dhalinyaro ah oo lagu hibeelay oo indhi hibeelay oo bulshadii uu ku dhex jiro haddana aysan u tureynin oonan haysanin xarumihii lagula tacaali lahaa maskaxiyan dhibaatada soo gaartay dhib intee leeg ayuu filan karaa dhib aada iyo aada iyo aada u weyn buu filanayaa waxa weeye qofka yaree bini aadanka ahi kulligeen yaraan waan soo wada marnay qofka yaree bini aadanka ahi wuxuu leeyahay aims iyo objectives wax buu rabaa inuu noloshiisa gaadho hami buu leeyahay meel buu u socday dan waa kan dhexda laga jaray lifekiisi anigu iminka experienceka ig my own experience haddaan kaaga sheekeeyo syrianka dhaawaca baan la shaqaynaa on psychologist u ahay waa inama yaryar waa sida kuweena aad sheegayso oo kale waa waa inama yaryar oo badankoodu badankoodu ayna soddonkii gaadhin waxa weeyaan waana kuwan wada dhaawacmay lugihii iyo gacmihii iyo meel walba beelay marka dadka noocaas ah immediately waxaa ku dhacaysa hamigoodii lifekoodii halkii ay u socdeen waa waa waa waa khalaas in dreamkoodii wuu wuu wuu wuu ka baxay meesha wuu burburay dalka soomaaliya oo ay la degeen dagaallo daba dheeraaday sannado badan fursadihii shaqada ee dhallinyarada ayaa luntay iskaba daaye jiilal fara badan oo dhallinyaradaasi ka mida oo naafoobay sida kuwan codadkooda aad maqlaysaan dhegaystayaal maantana qaybta koowaad ee taxanaha ood ku maqasheen daruufaha ay la nool yihiin dhallintaasi iyo sida qaarkood ay madaafiicda habowga ah adimadoodii u jareen ayaanu intaasi ku soo afmeeraynaa waxaa inoo ballana maalinta berriya oo taxanaha aad uga bogan doontaan qaybtii ugu dhalisay inaan u dhabbagalo nolosha dhallintan oo noqon doonta sida ay dhallinyaradaasi qaarkood aanan lahayn aragga ama addimo ay kaga ordaan rasaas iyo qarax agtooda ka dhacay ee ugu nugul yihiin khatarta la xidhiirta inay waxyeello mar kale soo gaarsiiyaan madaafiicdii shalay ku reebay naafanimada maanta ay yihiin magaalada muqdisho oo ah magaalo kulansata ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan howlgalka midooda afrika ee amisom kuwa dowladda soomaaliya iyo al-shabaab oo barbar ah baratan dagaalna uu kala dhexeeya dhinacyadaasi ayaa waxaa ka dhaca mar walbaba weeraro dagaal oo kafool kafoola qaraxyada gaadiidka wadooyinka loo geliyo dilalka qorsheysan iyo sidoo kale gaadiidka laysku soo miidaamiyo haddaba maanta oo taxanaha qaybta labaad aad maqlaysaan waxa aynu ku eegi doonaa kuwa aanan awoodin inay cagahooda uga baxsadaan ama indhahooda ay ku arkaan khatarta ku soo foodleh ee ah dhallinyarada ku waaye xubnahoodii dagaaladii intii ay socdeen waxaad sidoo kale maqli doontaan sida ay ku maareeyaan inay ka xeeladaystaan marka laba kooxood dushooda ay ku dagaalamaan cabdulaahi xasan xuseen oo ah nin isagoo dhallinyaro ah firir ku dhacay uu qeybaha dambe ee jirkiisa uu naafeeyey kuna fadhiyo gaariga dadka naafada ah lagu riixo wuxuu ila wadaagay waayo aragnimadiisa habeen dushiisa dhamac rasaaseed ay ka dhacday gaari aniga waxaan cabtaa habeen korkeyga laisku xasumo gaarigaa laila riday gaariga la ila riday ayaa wuxuu ahaa alxamdulilah wax aan uga maadiy qofka ila riday waayo anigii gaariga ma isla ridi karin qof meesha maraayay ayaa markaas gaarigii asigana dhan igu siiyey dadka igu siiyey dhulka aan ku dhacay ayaa waxay ii ahayd wax aan mahdiyey sababto ah dhulka ayaa iska jiirta xabadaha waa ay kormaraayeen qoloyinka istilaana iima jeedin waa mugdi markaas yeela anagana aan soo gelayn ayagana soo gelaan xabad isku dhaafsadeen waxay kamid tahay waxyaabaha maaragtay noloshooda taabanaysa oo runtii ayan waxna ka qaban karin markii meel aad joogto ay xabado ka dhacaan dadkii ay lugahooda nin walba ku cararo waayo mid nafsiisa kuu huraayo ma jirto nin walba waa kormarayaa adiga iyo nasiibkaaga adiga iyo qadartaada waayo qofka xabadda ridaana kuuma jeedo oo wuxuu ujeedaa qofka uu xabadda la beegsanayo marka waxa ay maata tacadi nafsiyana xitaa haddii uu ka badbaado in qofkaas maskaxiyan oo moral jiraaco oo oo wax kaleta oo si kale ay niyadiisa noqoto ayaa imaan karto haddiiba ay nafsadiisa u badbaado bashiir maxamed jimcaale waxa uu guddoomiye ku-xigeen ka yahay ururka indhoolayaasha ay ku midoobeen ee magaalada muqdisho waxa uu ka mid yahay dadka iyaga oo ku naafoobay qaraxyada iyo rasaasta weli la nool waxyeello kasoo gaari karta dagaaladii shalay ay ku naafoobeen aniga oo gaari biela saaran ayaa laamiyada muqdisho laami ka mid ah ayaa la xiray gaariga markii uu soo dhawaaday ayaa qarax ka dhacay meel adiga aan ka maqli karno qaraxuna aada ugu dhowaa dadkii gaariga saaraay oo dhani way ka kala yaaceen ankee darawalkii wuu ka degay kaligee ayaa soo haray naftu orod ayay kugu aamintaa waan ka degay gaarigii anigana sidaas oo kale aniga ushii indhoolayaasha aan watay aan la baxay meel gees ah ayaan istaagay maadaama aan wax iga horeeya iyo wax iga dambeeya aanan u jeedinin meeshii anoo taagan ayaa dad i caawiyo derbi i istaajiyeen marka aniga keliyana ma aha shacabka muqdisho ku nool oo aadka u faraha badan oo dhowr kun oo qof oo arag la ayaa joogta ama naafo ah oo maaragta curyaamo baaskiil lagu wado culaysi aada u fara badanayna arrintaasi ay nagu haysaa haddaba sidee ayaa cali aadan oo ah sidaad horay usoo maqasheenba nin ku waayey gacmaha iyo indhahaba waxyeello miino kula kacday gobolka hiiraan isagoo aad u da'yaraa markaasi ilmana ahaa uu u maareeyaa marka si lama filaan ah ay u qabsato dagaal uusan saaka gurigiisa markii uu kasoo baxayay uusan horay ugu tashanin hase yeeshee laba kooxood ay isaga hor yimaadeen seeraysaa sheegtay waayo dhowr mar dhibooyinka dhibkaas waa dhacay wadi dhacay ama maaragta meelaha ka dhawa oo ka dhacay dareenkaaga sidaayda usaameynaysaa sababtoo marka aada keligaa baa usaaran tahay ama maaragta wadadii oo wadadii la xirto ama qarax weyn ka dhaca meeshii ama hubiinta hubiyaashan la iska tuuraa jirtooda xoogala aad dareentin runtii dareenkaaga maaragtay wa wa waad damqanaysaa runtii midkii kugu saameynta badnaa wallahi waxay igu saameynta badnaay qarax wado oo maaragta ka dhacay oo la xiray ayaa kusoo aaday anoo maaragtay baabuur saaran baabuurka marka wuxuu sameeyey wadadii markay xirmatay le uma ogola iskarta inuu baabuurka maro laamiga rasaaseen waayo dhowr mar ay taasi ku dhacday oo maaragtay oo baabuurkaan saarnaa in laga wada dego maaragtay aniga iyo iyo iyo iyo baabuurkaan isku soo harnay runtii waxaan u sameeyaa markay taasoo kale igu dhacdo gaarigaa saarana kama dego sababto markaa degtis waxaa laga yaabaa in baabuur kale oo carara maaragta oo oo shilkii ama wixii dhacay ka carara inuu kugu dhaco ama xaalad kale dhexalka gishid marka baabuurka marka la baatimo dadka daasa waxaan sameeyaa un baabuurkiiga maaragtay fadhiyaa ama inaan ka degaa maaragta meelaha mashguuliyasada guryaha derbiyada ku dhow aan iska fadhiistaa faadimo cumar maxamed waxa ay ku takhasustay cilmiga nafsiga waxa ay la shaqaysaa hay-adda dhakhaatiirta aanan xuduudaha lahayn ee m s f iyadoo kala shaqaysa la talinta dadka sidan oo kale adimadoodii ay gooyeen dagaalada waxay ka warramaysaa in guud ahaanba qaran ay waxyeelo ka soo gaarto marka dagaallo ay muddo badani ka dhacayaan duma sidan meeshan dhan oo maskaxiyan wada xanuunsanayo oo naftoodii cawaran tahay baad haysataa waxaanad ka egisdagaraynaysaa in ay noqdaan dad normala iyadoo normal ahayn kasakow khatarta waxyeelo ee rasaaseen iyo qaraxyo ka dhacaya magaalada muqdisho oo ay dadka naafada u nugul yihiin waxaa iyana dhibaatada labaad ee haysata ay tahay iyadoo kuwa indhahala ay ka duldhacaan mar kastaba dhagaxyo lagu gooyo wadooyinka magaalada muqdisho qayb ahaan hoteelada iyo xarumaha dowladda kuwaasoo amniga loola dan leeyahay sidoo kalena kuwooda naafada ah ee saaran baabuurta dadka lagu riixo ay ku adag tahay inay maraan wadooyinkaasi la gooyey amaba hore aanan loogu samaynin goobaha dadku ay maraan ama marshabiyeediga loo yaqaano waxaa dhegaystayaal caqabadahaasi waxa ay maamulka gobolka banaadir ka yidhaahdeen iyo dhibta la xiriirta markii qof sariiryaal uu ku noqdo ehelkiisa xaalkiisana uu noqdo mid qof ku tirsan aad ku maqli doontaan barnaamijkeenan gaarka ee aan ugu dhabagalay waxyeelada soo gaartay caqabadaha xaagga amniga iyo dhibaatada haysata dhallinyarada xubnahoodii qayb ahaan ku waayey dagaaladii ka socday soomaaliya dhowr iyo labaatanka sano maalinta beriya oo aad maqli doontaan qaybtii saddexaad uguna dambaysay kasakow khatarta dhallintan haysata waxaa haddana ku heeran noloshooda dhibaatooyin murugo iyo xanuun dhitaystay kuwaasoo hoos u dhigay hamigoodii in ay mustaqbalkooda hiigsadaan dhegaystayaal qaybtan saddexaad ee ugu dambaysa barnaamijkan taxanaha ah ee dhallinyarada ku naafoobay dagaalada muddada nusqarniga ku siman ka socday soomaaliya waxa aanu ku eegi doonaa siday ugu baahan yihiin dhallinyaradaasi daryeel ay ka helaan bulshada ay la nool yihiin iyo garab qabasho xagga shaqooyinka iyo barbaarinta oo ay ka helaan maamulka ama dowladda iyadoo in badan oo ka mida dhallinyaradaasi ay sheegayaan in haatan ay qoysaskooda u hurayaan wakhti iyo nafba waxa ay heli karaan mar kastaba colaadaha iyo deganaanshiye la-aanta la degay soomaaliya waxa ay sii kordhinayaan tirada dadka ku waxyeeloobaya khasaaraha dagaalada ha ugu badnaadaana kuwa ku curyaamaya oo ah dhallinyaro bashiir maxamed jimcaale oo isagu ka tirsan ururka indhoolayaasha ka dhisan magaalada muqdisho wuxuu ii sheegay inay jiraan tiro aad u badan oo dhallinyaro ah oo haatan aad loo diiwaangeliyey marka loo barbardhigo sannadihii lasoo dhaafay dadka araggala oo ururka indhoolayaasha soomaaliyeed ayaan guddoomiye ku-xigeen ka ahay zara waa sax kuwa gobolada joogana waan ka warhaynaa kuwa muqdisho igula nool oo aad i weydiisana aaday u fara badan yihiin ilaa laba kun iyo shan boqol ayaa hadda diiwaan ahaan noo diiwaan gashan laakiin waxaa lagu qiyaasaa lix kun ilaa toddoba kun in ay muqdisho ku nooshahay sidaas oo kale gobolada shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose tiimam annaga naga tirsan ayaa jooga oo arag la tirada dhallinyaradaasi aadka u tirada badan tirada dhallinyaradaasi badan ee la nool dhibaatada naafanimo bulshada dhexdeeda kuma helaan dhiirigelin shaqo iyo daryeel guud midna sidaasi waxaa iigu warramay cabdulaahi xasan xuseen oo sheegay in bulshada si gaara ay ugala kulmaan faquuq marka ay soo dhex galaan islamarkaasina ay dareemaanba in ay bannaanka ka yihiin waxyaabo badan oo nolosha aadanaha u baahan in wadatashi iyo isdhexgal dadku ay ka sameeyaan bulshada dhexdeeda waxa waaye marka la fiiriyo marka ugu horreysa waxaa imaanaya qofka in faquuq magac gooniya loo sameeyo oo magacaagii horen meesha laga tirtiro in dadku ay ku quursadaan in dadku waxyaabo badan oo aada xaq u leedaha dhan ay kaabiyaan in adiga dhan noloshaada iyo jiritaankaada iyo xuquuqda dadka intooda badan ay u yaqaanaan dadka dhibaateysan waxay tahay in ku shilin oo sadaqaa lagu caawiyo ama in la yidhahdo qofkan waa curyaan labadaasoo ah laba macnaha qofka niyada kasii dilayso in la yidhahdo qofkan waa curyaan waa wax aan fiicneyn oo in qofka magaciisi loogu yeeray ay fiican tahay in la yidhaahdo haddana way kasii xun tahay qofkan waa qof sadaqo u baahan waxaa la siiya asigoo moorlaan lasoo dhisi karo la caawin karo qofkii iyo in adeegyada publiga oo u baahnaa qofkan sidii waxbarashada oo kale sidii horumarka oo kale shaqooyinka oo dhan laga takooro oo aanan la siinin taa oo looga dhigo wax dadkii ka duwan oo masiibo ay ku dhacday ama shar ah ama wax maaragtay oo haddii xataa dadka uu kusoo biiro ayagana ay nasiib darro kale ku dhacayso ee qaarkood aaminsan yihiin ay ka cararayaan qaarkood ay aaminsan yihiin ba in uu yahay culays dhibku ah haddii la wadaagaan ama uu kusoo biiro noloshooda cabdulaahi oo gacanta koowaad ee uu ku tirsan yahay ay yihiin qoyskiisa waxaan weydiiyey saameynta isaga iyo qoyskuba ay ku leedahay in uu curyaamo xilli ay u hanweynaayeen waxqabadkiisa wiil dhallinyaro ah oo ay dhaleen qoyskayga waxay ku yeelatay saameyn dhaqaale iyo saameyn ol inay wakti badan igu lumiyaan oo ay wakti badan ay wax badan ku qabsan lahaayeen igu daryeelaan oo ay keri waayaan inay aadaan waxay kaloo ku baxday in qarashaad badan laigu bixiya aniga daryeelkayga waxay kaloo ku qaadanaysaa in la i kortaagnaadaado oo la i caawiyo in marmarka qaarkood xataa dadkii waxbara laha ay waxbarashadii usoo roogin inay aadin intii aniga ay igu mashquulsan yihiin waayahay saameyn intee la eg bay adiga marka noloshaada ku yeelatay iyo qalbigaagaba wallahi qalbigaaga maasha allah marka ugu horeysa qofku waa uu liidabaya waa uu xitaa heer soo gaara oo heer dadka dhan uu naco heer xaalad uu garo oo tii ugu adkeeda uu dhaho ma markaan inaad dhimato ayaad iska ficneed ayaa marmarka qaarkood imaanaysa laakiin haddana step by step marxaladadaas waa uu kasoo gudbaa qofka mar walbana waxaa sabar siinaysa maaragtay imaamka qofka islaamiga uu qabo oo wax walba inuu qadarta uu qaato ee taa ayaan mar walba horta kuqasbanaa inaan u noqono
yuusuf xuseen jimcaale waa guddoomiyaha gobolka banaadir waxa uu qoray inaysan dowladda haatan u diyaarsanayn inay gacan ka geysato shaqo abuur loo sameeyo dhallinyaradaasi maadaama sida uu sheegay maamulkiisa gobolka banaadir aysan jirin waxay horey ugu sii talagaleen oo loogu talagalay dadka dhallinyarada ee curyaamay aada iyo aadaan ku salaamayaa zahra adiga iyo idaacadda v o a dhammaantiinba intaa kadib walaalay runtii arrintaas waa arrin jirto marka systemkaas aan u imid oo shaqaynayan anigu la jaan qaaday laakiin ma loo baahan yahay in laga fikiro dadka sidii shaqo iyo wax loogu abuuri lahaa waxaan qabaa arrinkaas waa loo baahan yahay waana sax shaqooyinkay ka bixi karaan oo kale in loo raadiyo waa wa waa kula qabaa laakiin hadda ma jiraan meel dadka cuuryaamiinta loogu talagalay iyo shaqooyin gaar oo loogu talagalay oo laisleeyahay cuuryaamiinta una ka shaqeeyaano ilaa iyo hadda uma samaysno mar kale guddoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale wuxuu qiray inay jirto caqabado xagga amniga ah oo haysta milkiilayaasha hoteelada iyo sidoo kale goobaha ciidamadu ay degan yihiin ee saldhigyada ah qaybo ka mida magaalada taasina ay sal u noqoto in dadka naafada ay ku dhibtoodaan marista wadooyin lagu gooyo derbiye aada u dhaadheer ka magaalada oo inta badan waxna hor u dhisnaayeen waxna burburka kadib ay dhismeen inta badan laguma talagalo dadka curyaamiinta ah xisaabta laguma darsado markaad arkayso hoteeladoo kale mashabiyidigoo kale macnaha waxaad moodaa inaan lagu xisaabtamin laakiin waxaan isleeyahay waa arrin haddii loo istaago wax laga qaban karaan isleeyahay taas marka way jirtaa oo been maaha maxaa yeelay mashabiyadigu wuu kala koreeyaa meelaha koreeyana waa un meela iska siman marka meesha marka uu fuulaayo gaariga uu ka fuulaayo kale looma sameeyo hoteeladoo kale meelahaan jaranjaro ahayn oo loogu talagala ma jirto marka waa culays guud oo iska jira waayo laakiin waxaan isleeyahay haddii laga fikiro mustaqbalka wax waa laga qaban karaa ayaan isleeyahay oo lagu xisaabtamo inkastoon isleeyahay dadka curyaamiinta alla firkooda xuquuqay u leeyihiin inay helaan eli ay ku saxlahaayeen laakiin duruufta amniga oo jirto ayaa saameyn ba-an ku yeelatay meelaha xirxiran ood sheegayso la sheegayo meelaha dhagxaanta ay yaalaan waxyaabahaas oo dhan ba duruufta amnigaa jirta ayaa sababayso laakiin haddii duruufta laga gudbo ayadana waxaa isleeyahay xalaa la heli karaya inta aanan soo ebyin haddaba dhegaysta taxanahan aan maanta qaybtiisii ugu dambeysay idinla wadaagayo inta aanan soo ebyin haddaba dhegaysta taxanahan qaybtiisii ugu dambeysay aad haatan maqlaysaan aan idinla wadaago waxyaabahay u baahan yihiin dhalintaasi si ay noloshooda ula jaan qaadaan inta ka dhiman cimrigooda faadumo cumar maxamed oo iyadu hay-adda m s f kala shaqaysa la tacaalidda dadka sidan oo kale waxyeeladu ay ka soo gaareen dagaalada ee ku addimo beelay ayaa inoo haysa aragtideeda qofkii qofkii laxaadkiisii baa dhinmay marka wuxuu u baahan yahay horta waa in uu siilgareeyo oo uu uu dareemo in la keer garaynayo caring buu u baahan yahay xarumaha discibalkaa jiraya iskuullada discibalkaa xarumaha dadka dhaawacmay baa jiraya iskuullada dadka dhaawacmay baa jiraya iskuullada dadka dhegahala baa jiraya kuwa indhahala baa jiraya qof walba waa la train garayn karaa waxbaa la bari karaa dadka xataa markay dhaawacyo gaadhaan qaar baa foysku ka lumaa oo aan hadli karin iyagoo wax walba kala garanaya ku xarumo speech therapy loogu sameeya baa baa baa baa loo baahan yahay dhakhaatiir daweyso oo maxaan ku idhaahdaye psychiatris toromadii ku dhacday ka daweysa baa loo baahan yahay therapy bay u baahan yihiin dadkii counseling bay u baahan yihiin in la rehabilitate gareeyo oo wixii ay soo mareen ay xataa fiilgareeyaan oo ka hadlaan dadka soomaalida haddaad aragto badankoodu waxa ku dhacaa noloshooda kusoo dhacay kama hadlaan bas qof waliba wuu horun buu usii socdaa xataa ka socon karayo ka aan socon karayna hadalkiisa badda dhegaystayaal qaybtii ugu dambeysay ee taxanahan saddexda cisho aan ku eegay waayaha nolosha caqabadaha amniga ee haysta iyo daryeel la-aanta dhallinta ku curyaamay dagaalada soomaaliya uga socday wakhtiga ku dhow dhowr iyo labaatanka sano siyaabaha kala duwan ayaan intaasi ku soo gebagabeynayaa haatan inta aynu mar kale ku kulmi doonno barnaamij midkan oo kale ah waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo